بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya maraykanka yahuudda iyo iiraan oo biljirsaaday xilli saameynta dagaalkaas si weyn looga dareemayo mintaqada bariga dhexe iiraan oo ku dhawaaqday in dagaalka ay kula jirto maraykanka yuhuudda uu marayo laxadaadkiisii uga xasaasisanaa tanii markii uu bilowday weerarada iiraan ee ka dhanka wadamada khaliijka oo wilaalkoodii kasii socda waa kuwa lixda jasiiradood ee suurtagalka ah in maraykanka yuhuudda ay beegsadaan ee ku yaal gudaha iiraan taraam oo weli raadin xoogan ugu jira waddadii uu kaga bixi lahaa dagaalka iiraan maxaa ka jira in maraykanka uu markii ugu horreysay khasaare intaan la-eg ula kulmo tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka sidee dhegeystayaasha andalus uga falceliyeen xalaqaadkii asiira nabawiyah duruusan oo cibar ee barnaamijka caalamulum aan kusoo gudbinay intii lagu guda jiray bishii barakaysneed ee ramadaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan ee mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
waa hagaag waa maalinimo axada taariikhun ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijiri qodobka ugu horreeya aan maanta barnaamijka ku eegi doono waxa uu noqonayaa dagaalka u dhexeeya iiraan iyo isbahaysiga ka kooban maraykanka iyo yuhuudda ayaa qaatay soddon maalmood oo xiriir ah iyadoo weeraro toos oo gantaalo ah ay dowladda iiraan ku beegsata dhanka deegaanada yuhuudda ay ixtilaalaan weerarkan ayaa sababay qayladhaanta dadka yuhuudda iyadoo si weyn loo maqlayo codadka digniinta gaar ahaan magaalooyinka sida talabiib iyo astuud taas oo muujinaysa baaxadda weerarkan iyo cabsida uu ka dhaliyey gudaha dadka yuhuudda wararka ka imaanaya deegaanada ixtilaalan yuhuudda waxa ay sheegayaan in qarxiis dabajooga laga maqlay bartamaha deegaanadaasi kadib markii ciidanka yuhuudda ay sheegeen inay arkeen mawjado gantaalo baalistiya oo ka imaanaya dhanka iiraan dhanka kale ciidamada yuhuudda waxa ay ku dhawaaqeen dhimashada askari ka tirsan ciidankooda kaasoo lagu dila dagaalo ka socda dhanka koonfurta lubnaan isla wakhtigaasi malishaadka isugu yeera xisbullah waxa ay ku dhawaaqeen in weerar dhowr ah ay ku qaadeen dhanka waqooyiga deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda kuwaas oo lagu bartilmaamaysaday saldhigyo ciidan dhankooda waxay ciidamada yuhuudda ay duqeymo culus ka fuliyeen koonfurta ee bariga lubnaan iyagoo ka jawaabaya weerarada kaga yimid dhanka malishaadka xisbullah isugu yeera gudaha iiraan ciidamada kacaanka waxa ay sheegeen in jaamacadaha yuhuudda iyo kuwa maraykanka ay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah kadib markii laba jaamacadood oo ku yaal magaalada tehraan la weeraray iyadoo arrimahan ay ku su-aadayaan xilli ay sii xoogeysanayaan weerarada duqeymaha ay isweydarsanayaan iiraan yahuuda iyo maraykanka dhanka militariga maraykanka wargeeska washington post ayaa sheegay in bentagonka uu isku diyaarinayo toddobaadyo dagaalo dhulka ah oo ka dhaca gudaha iiraan inkastoo la sheegay in qorshuhu uusan gaari doonin ilaa heer duulaan buuxa waana sida laga soo xoganayo gudaha saraakiisha maraykanka dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed khaalibaf ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray marxalad aad u xasaasi ah isagoo carabka ku adkeeyey in ay diyaar u yihiin inay jawaab adag ka bixiyaan islamarkaana aysan milicsan doonin cadayska kaga imaanaya maraykanka iyo yuhuudda xiisadda dagaal ee ka jirta bariga dhexe ayaa ah mid kasii daraysa marbo marka ka dambeysa iyadoona ku-biiritaanka dagaalka ee milishaadka xuutiyiinta ay sare usii qaaday xaaladda ka taagan mandiqadaasi waxaana afhayeenka militari ah xuutiyiinta uu sheegay inay sii socon doonaan maalmaha soo socda ilaa laga joojiyo waxay ugu yeereen gardarrada maraykanka iyo yuhuudda ee ka dhankaha dowladda iiraan
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها waa hagaag dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa qeybaha hore ee barnaamijka markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada oo halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen ilaas cabdulaahi bismillaah xaaris cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump oo weli raadinaya waddadii uu kaga bixi lahaa dagaalka iiraan muddo bil ah kadib warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada the hill new york times iyo newsweek ayaa lagu soo hadal qaaday arrinkan ah in trump uu weli si xoogan u raadinayo waddadii uu kaga bixi lahaa dagaalkan socda muddada bisha ah waxay ugu horreyntii warbixintu tiri waxaa halkiisa kasii socda islamarkaana sii xoogeysanaya dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo israa'il oo dhinac ah iyo dowladda iiraan si aad ah ayayna usoo shacbaxaysaa marba marka ka dambeysa doonista trump ee ah sidii uu ku heli lahaa waddada ugu fudud ee xiisadan uu kusoo afmeeri karo jahwareerka diblomaasiyadda trump waa ciwaanka ugu horeeya ee ay warbixintu hoosta ka xariiqayso waxayna tiri habdhaqanka trump ayaa ah mid si aad ah isaga hor imaanaya waxay saxiifadda new york times sheegaysaa in donald trump uu isku dhex wado luqad adag oo hanjabaad ah iyo damac uu ku doonayo in heshiis uu kula gaaro dowladda iiraan mana hayo ilaa waqti xaadirkan aragti cad oo uu kusoo afmeeri karo xiisadda kooxda trump uu u magacaabay wadaxaajoodka iyadoona waa noqdo kale oo ay hoosta warbixinta ka xariiqayso waxayna tidhi trump waxa uu magacaabay koox isugu jirta dad si aad ah isaga ugu dhow oo ay qaraabo yihiin saaxiibo siyaasadeed iyo kuwa dhab ahaantii kala fog aragti ahaan marka laga hadlayo dagaalka bariga dhexe ka holciya waana mark robio oo ah xogayaha arrimaha dibadda maraykanka iyo jerry fans oo isagana ah madaxweyne ku-xigeenka waddankaas labada nin oo si aad ah ugu kala fog aragti ahaan marka laga hadlayo qaabka lagu wajahayo xiisadan taagan yaraanta dhanka khibradda waxay warbixintu tiri diblomaasiyiinta rugcadaaga ah waxay ka digayaan in ka saarista trump uu khubarada siyaasadda ka saaray wasaaradda arrimaha dibadda islamarkaana uu ku badashay dad kale oo ka yimid jihada ganacsiga sida steve witkof ay horseeday in xaaladdu ay noqoto midan waqti xaadirkan taagan ee sida aadka loo fahmi la'yahay markaan ka hadlayna wargeeska newsweek isagana waxa uu soo bandhigay jiho kale oo maraykanka si aad ah uu ugu wareersan yahay oo ah shan iyo tobankii qodob ee trump uu u soo bandhigay dowladda iiraan ee uu sheegay in ay yihiin kuwa horseedi kara xalka nabadeed waxay majaladu tiri shan iyo tobankan qodob iiraan waa ay aqbali weysay trumpna waxa uu si aad ah u rogrogayaa qorshooyin kala duwan sina waa mid u diidan guuldarro dhanka kalena waa mid ku hami weyn in uu sheegto guul afka baarkii ah xilli caalamka uu markhaati ka yahay waxa dhibaato ah ee ay wajahaysa xukuumadda washington digniinaha khatarta ah ee soo baxaya waa ciwaan kale oo ay warbixintu samaynayso waxuuna wargeeska dahiil dhinaciisa ka digayaa in haddii xaaladdu ay faraha ka baxda ay dhalan doonto qodobadan soo socda kow dhibaato maxaabiis waxau wargeesku yidhi askar iyo dad fara badan oo rayid ah islamarkaana u dhashay waddanka maraykanka ayay dowladda iiraan qafaalan doontaa waxayna u adeegsan doontaa hub ay ku gorgortanto xilligaa ay doonto fashal dhanka milateri waa qodobka labaad oo laga digayo waxayna warbixintu tiri weerarada milateri ee maraykanka ma ahan kuwa marnaba dib u dhigi kara barnaamijka nuyukliyarka iiraan in ay tirtiraan gebi ahaanba iska daaye taasina waxaa ka jawaabay waaqica taagan iyo marxaladihii la arkay muddada bisha ah ee uu dagaalku socdo kala fogaashiyaha xulafada waa qodobka saddexaad ee filashada loogu jiro islamarkaana laga digayo siyaasadda trump waxay daciifisay ayuu wargeeska dahil yidhi xiriirkii maraykanka uu la lahaa xulafadiisa yurub taas oo adkaynaysa in washington ay hesho wixii hadda ka dambeeya taageero caalami ah marka laga hadlayo umuuraha bariga dhexe gaar ahaan qadiyada iiraan noqdada ugu dambeysa ee ay warbixintu ka hadlayso waa dowrka bakistan ee xiisaddan waxaana lagu waramayaa in xukuumadda islaamabad ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha waddankaas shahbaad shariif ay si dhow xiriir ula leedahay labada dhinac sidaasi awadeedna la filaya in ay ka shaqayso arrimo dhexdhexaadnimo si loo joojiyo xiisaddan haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa waa kuwa lixda jasiiradood ee suuragalka ah in maraykanka iyo yuhuudda ay beegsadaan ee ku yaalla gudaha waddanka iiraan warbixin uu daabacay oxios ayaa lagu sheegay in maraykanka uu darsayay ilaa lix jasiiradood oo istraatiiji ah kuwaas oo furo u ah dhaqaalaha iyo difaaca iiraan haddii jasiiradahan uu la wareegana ay curyaaminayso dhoofinta saliidda iyo xakamaynta marinka hormus jasiiradda koowaad waa kharag muhiimadda jasiiraddan marka laga hadlayo waa halbowlaha dhaqaale ee iiraan boqolkiiba sagaashan saliidda iiraan ee dibadda loo dhoofiya ayaana halkan marta qorshaha maraykanka marka laga hadlayo waxa uu ka fiirsanayaa in uu qabsado ama go-doomin buuxa uu saaro jasiiraddan si iiraan uu ugu qasbay in ay aqbashay heshiiskii shan iyo tobanka qodob ahaa maadaama joojinta saliidda halkan ka baxda ay si toos ah saameyn xitaa ugu yeelan karto waddamo fara badan oo shiinuhu ugu horeeyo jasiiradda labaad waa laarag muhiimadda marka laga hadlayo jasiiraddan waxay ku taallaa goobta ugu ciriirisan ee marinka hormus waxayna leedahay godad ku yaala dhulka hoostiisa iyadoona doomaha dheereeya ee weerarada fuliya ay halkan ka howlgalaan ujeeddada marka laga hadlaya qabsashada maraykanka ee jasiiradda laarag haddii ay dhacdo waxay meesha ka saaraysaa ayay warbixintu tiri awooddii iiraan ay ku xadidi kartay marinka hormus ama xitaa miinooyin ay ugu aasi kartay gunta hoose ee badda jasiiradaha saddexda ah ee abu muusa iyo tunubta weyn iyo tunubta yar waa saddex jasiiradood oo ay ku muransan yihiin waddamada iiraan iyo imaaraadka carabta balse waqti xaadirkan iiraan ay maamusho waana saldhigyo ay ku keedsan yihiin gantaallada iiraan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska waxaana sidoo kale yaalla miinooyin lagu aasa gunta hoose ee badda qorshaha marka laga hadlayo waxa uu bentagonka maraykanka soo jeediyey in la qabsado keliya jasiiradda abu muusa la iskana daayo labada jasiiradood ee kale haddii xukuumadda washington ay u hirgashana qabsashada jasiiradda abu muusa ayaa lagu waramayaa in ay siinayso fursad uu ku helo saldhig weyn uu ka kontaroolo dhaqdhaqaaqa ciidan ee iiraan ee gobolka jasiiradda ugu dambeysa waa kashim muhiimadda jasiiraddan marka laga hadlayo waa midda ugu weyn ee gacanka carabta waxayna leedahay godad waaweyn oo dhulka hoostiisa ah kuwaas oo lagu keediyo gantaalada maraakiibta lagu garaaco waana jasiirad waqti xaadirkan ay ku yaryihiin weerarada maraykanka haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsanna warbixin ka hadlaysa maxaa ka jira in maraykanka uu markii ugu horreysay khasaare intan la eg uu la kulmay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida marka laga hadlaya xiisadda waqti xaadirkan ka taagan dhulka loo bixiyo bariga dhexe warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada the new york times iyo wall street journal ayaa lagu iftiimiyey qodobkan iyadoona hoosta laga xariiqay canaawin kala duwan waxaana ugu horeeya khasaaraha taariikhiga ah ee maraykanka soo gaaray muddadan bisha ah new york times waxa uu qoray maqaal si aad ah naxdin ugu beeray bulshada ameerikaanka ah kaasoo lagu sheegay in tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka aanu jirin dal ku guulaystay in waxyeelo baaxaddan leh uu u geysta awoodda iyo qalabka milatari ee maraykanka taasina iiraan ay u suura gashay markii ugu horreysay waxaana sidoo kale lagu waramayaa in xitaa iiraan waqti xaadirkan ay daraasiin ku waddo soo saarista hub cusub iyo xeelado hor leh oo ay doonaysa in ay ku naafayso xukuumadda washington haddii dagaalku uu sii socdo ciwaanka labaad waa weerarada lagu beegsanayo gudaha dalka sacuudiga wargeeska wall street journal waxa uu dhinaciisa shaaciyey in gantaalada iiraan ay ku garaacaysa gudaha waddanka sacuudiga ay si toos ah u beegsanayaan mid ka mid ah saldhigyada ciidanka cirka ee ku yaalla halkaas ee maraykanku uu leeyahay waxaana sida xukuumadda washington ay sheegatay lagu dhaawacay keliya toban askari balse waxaa jirta darafta kale sheegasho ay iiraan soo gudbinayso iyo falanqeyaal ay soo tebinayaan xubnaha odoroso arrimaha gobolka kuwaas oo dhammaantood tibaaxaya in maraykanku uu qarinayo khasaare baaxad leh oo intan ka badan ciwaanka saddexaad waa khasaaraha nafeed iyo cududda cusub ee maraykanka taliska dhexe ee maraykanka ayaa warbixinta wall street journal tiri waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyey in afarta toddobaad ee dagaalku uu socday ay iiraan ka dhaawacday maraykanka ilaa saddex boqol oo askari balse taasi waxaa la leeyahay mar kale waa mid xaqiiqada ka fog oo maraykanku waxa uu qarinayaa khasaare nafeed iyo mid dhaawac oo intaasi ka badan ciwaanka kale waa qorshaha gurmadka maraykanka iyo ciidanka uu ku xashidinayo bariga dhexe sida uu qoray mar kale wargeeska wall street journal wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa hadda ka fiirsanaysa in gobolka bariga dhexe ay u soo dirtay ilaa toban kun oo askari oo dheeraad ah waxaana lagu waramayaa in tani ay keliya un laba tahay waa midda koowaade in maraykanku uu doonayo in dagaal dhanka lugta ah uu ku galo gudaha waddanka iiraan iyo in uu doonayo inuu xoojiyo saldhigyadiisa ku yaalla bariga dhexe ee gantaaladu ay ku hoobanayaan xilli weliba gunaanadkii warbixintu waxa ay tiri maraykanku waxauu waqti xaadirkan wajahayaa caqabadii ugu weyneed ee dhinaca milatariga ah ee qarnigan halka iiraanna ay u muuqatay mid carcarteedu ay xoogan tahay oo saacad weliba beegsanaysa maraykanka saldhigyadiisa iyo gudaha dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag intii lagu guda jiray bishii barakasnada ramadaan ee inoo soo dhammaatay waxaa barnaamijka caalam ulam uu soo gudbinayay warbixinno xiiso badan oo loogu magacdaray asiiran nabawiyah duruusan wa cibar oo lagu qaadaadhigayay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba iyadoo la eegayo ahmiyadda shakhsiyadda looga hadlayay warbixinadaasi waxaa in badan oo ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda andurs ay soo codsadeen in dib loo soo baahiyo xalaqaadkaas muhiimka ah si looga faa'iideysto siirada xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam wax badanna looga barto duruusta ee cibarta ku jirtaa مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال
haddaba dhegeystayaal barnaamijka caalamulyoom wuxuu dib u bilaabi doonaa baahinta xalaqaadkaasi iyadoona la dhegeysan doono maalmaha isniinta iyo khamiista iyagoo geli doona booska xalaqaadkii dhegeysiga dhagaalada waxaana xalqada u horeysay asiira nabuuyaha duruusan oo cibar aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka caalamulyoom ee maalinta beriyo isniin ah hadduu allah ogolaado لهم نور تلألأ كاللآلي
haddaba waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah falcelinta iyo aragtiyada dhegeystayaasha idaacadda andalsa sida dhow ula socda xalaqaadkaasi waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran juhdiga aad bixinaysaan oo aad ummadda islaamka u baahinaysaan wax anfacayo aakhiradooda adduunyadooda waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo een, camalkiinana ilaahay idinkama dhumiyo annagana waxaan aa, dadka bulshadana ugu baaqaya inay idaacadda ay waxawaaye barnaamijhada ay bixinaysa oo barnaamijha aada u qiimo badan ah inay la socdaan ee, barnaamijkan oo waxaa la dhahayay siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam looga hadlayayna waa barnaamij aada iyo aada u qiimo badan maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam waa midka loo soo diray ummaddan een, waxayna ku qasban yihiin taariikh nololeedkiisa inay bartaan oo nabiga sala allahu calayhi wasalam meesha uu ku dhashay een, waxaa waaye meesha uu soo hijrooday iyo qasawaadkii uu galay iyo nabiga akhlaaqdiisa iyo zawjaadkiisa iyo waxawaaye nabiga noloshiisa ay bartaan oo sifaadka nabiga uu lahaa iyo uh, waxawaaye khilqi eh, iyo maxawaaye khalqi ahaan oo sida u abuuray oo ilaahi u abuuray iyo sifaadkiisa kale oo xagga noloshiisa inay bartaanna waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda in markasta loo baahiyay oo ay maxawaaye la rabo maxaa yeele nabiga sala allahu alay wasalam haddii ay sifaadkiisa ay bartaan caaisha waxay leedahay kaana khuluquhu lqur'aan nabiga sal ly salam akhlaaqdiisa waxay ahayd qur'aan kariimka ay ahayd Een, nabiga sala allahu caleyh wasalam xigga reerkiisa markuu la joogo sida uu ahaay asxaabtiisa markuu dhex joogo sida uu ahaay ee, maxaa la qasawaadka markuu la joogo sidoo haliyilimida waxawaaye nabiga sala allahu aleyh wasalam uu lahaay Een, maxaa la dhahaya mar kasta oo ummadda nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam ee, nabigu wuxuu u yahay ku dayasho ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana marka nabiga sala allahu alay wasalam waa qofka aan ku dayanayni marka waxaa la rabaa in- in oo waxawaaye nabiga sala allahu alay wasalam ee aan qudwo ka dhigano oo aan ku dayano oo aan seeradiisana barano waxaan ugu baaqayaa idaacadda islaamiga ee andalus inay waxawaaye barnaamijkaas iyo barnaamijyada lamidka oo siirada nabi sala allahu alay wasalam loo hadlayo inay mar walba ummadda soo celceliyaan maxaa yeelay ummadda waxa lagala hadlo waxaa ka mid a siirada nabiga Een, waxaa la dhahaya inay taariikhdii islaamka iyo waxawaaye nabiga xilligiisii iyo ay bartaan waa muhiim midda kale dadka waxaa waxyaabo kale lagula hadlo waxaa kamid ah tafaas tafsiirka oo kale ummadda in loo aqriyo waxaa kamid caqiida inta kutubtaas idaacadda way ka socdaan laakiin siirada nabiga sala allahu alay salam in- in- inuu juhdi la saaro oo jiilkan hadda soo koraay ee nabiga sala allahu alay wasalam dhaqankiisa iyo halyeynimadiisa iyo waxaas ay bartaan oo ay ku- ku daydaan oo nabiga sal ly salam inuu maadaama uu yahay ku daysho oo ay ugu sugan tahay marka waxaa la rabaa in marka loogu soo celceliyo markasta oo aadna codsanayna maxaa yeelay waa barnaamij aad u qiimo badan oo markaad dhegeysanaysa aad waxawaaye aad isleedahay xilligii nabiga sala ly salam oo waxawaaye hortaada la keenayo maxaa la dhahay nabiga sala ly salam intuu ku dhashay saana u ahay sheekadaas lagaga sheekeena sheeke la dhegeysto ugu u fiican oo mid uu qiimo badan waay ee marka ummaddii waxawaaye lagu soo celceliyaan idaacadda islaamiga alinta socodsan jazakum allah khayr asalamu alaikum waraxmatullahi barakatu so allah subxaana wa tacaala uu yiri laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nabiga waxa ay nagaga sugnaatay in aan ku dayashano dayasho wanaagsan aan kaga dayano sida sifaadkiisa iyo iyo nabiga sal alay wasalam siduu allah subxaana wa taala inoo tilmaamay in lagu dayo rasuulka aday u wanaagsan tahay idaacadda andus waxaan ugu baaqayaa in eersiirada nabi maxamed sal alay wasalam waqti walba ay kusoo celceliyaan kusoo celceliyaan si ay dadka ula qabsadaan sifaadka nabi maxamed sal alay wasalam ee in lagu dayda mar kastaba bismillah waxaan ka mid ahay dadkii siiradii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dadkii yacni soomka ku taxnaam oo dhegaysanayay aad bayna aanuna ula cajabnay aad bay u wanaagsaneed marka annaga waxaan doonaynaa in lakugu soo celceliyo sidaas iyo waxyaalo kale oo iska siirooyin kale waa xanooyinkaas in lakugu soo celceliyo aadaan ugu baahannahay marka sidaas awgeed waa cajaa'ib badan waxyaalo badan sida qisbooyinkii oo kale nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu la kulmay marka sidaasoo kale ayaan doonaynaa in lakugu soo celceliyo markasta si aan uga faa'iidaysano amba aan faham badan aan uga helno dadkii soo diyaariyey way mahadsan yihiin insha allah jasaaka allahu khayr ayaan leenahay ilaahay khayr badan ha siiyo way dadaaleen anaguna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ilcadda andalus dulusta ka bixi jirtay rabadaanka siiradii nebiga alayhi salaatu wasalaam uu jeedin jiray walaalkeen mnacaad maxay haytoy waa aad iyo aadan uga faa'iidnay isagana allah ilaahay ajr xasana ka siiyo walaalihii soo qabanqaabiyey ee nala soo xidhiidhinaya iyagana ilaahay ajar ka siiyo marka waxaan rabnaa inay in badan nagu soo noqnoqoto iyadoon soonkaba la gaarin ka soke in badan lagu soo celceliyo marka iyo arrimo badan oo nacajabgeliyey iyo maxay hatay waxyaabo badan macluumaad badan ayaan ka helnay marka iyagana bahda andaluusiya ilaahay ajari xasana badan allah ka siiyo aad iyo aad bay si fiican ay noogu noogu adeegeen iyo dadkii soo qabanqaabiya iyo culimada dadkuna inay ku daydaan oo yacnihii aan ku dayno siiradaas aan wax badan ka faa'iidno si aan anaguna aan maxay hatay aan dariiqaas wanaagsan aan u qabsano aad iyo aadaan uga faa'iidnay haddana inoola soo celeliyaan rabnaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hadda walaalihii dadka dhegaystay duruusta ka baxaysa ramadaanka oo kamid ahaaye duruustii siirada rasuulka siirada nebiga caleyhi salaam waxaan ka codsanay inay aad noogu soo celceliyaan insha allah sidka soo diyaariyeen oo isku soo dibiradana ilaahay miisaankooda u saaro marka aadaan ugu baahnay in aad noogu soo celceliyo insha allah bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu onoo ena onoo ena dhegaystayaasha barnaamijka idaacadda ka taxnaayo onoo ena meeraraaysor siirada rasuulka salallaahu calayhi wasalam iyadaa walwiinayinku kubahay intee markasnahaninka nagnaga fadaan hoob ilaahay ar faa'iido badanga dhatiya kusugan cibro badanga ka qaadani insha allah idaacadda mayba ku odsadaan walaalo oo idaacadda roog intaan inkanagnaga mar kasta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا أمهد علنيا يا هرين mahad celin ilaahay kadib aan u mahad celiya waxaan u mahad celinayaa idaacadda islaamiga ee andalus howlwadeynadeeda tafaftirayaasheeda iyo dhammaan cid walba oo gacan ka geysatay barnaamijkan fariidka siira nabawiya duruusun wa cibr runtii waa barnaamij aad iyo aad faa'iido badan u lahaa oo dadkuna ay u riyaaqeen xadiid naasna ahaa inta uu socday war shali maxaad ka faa'idaysatay shali maxaad maqashay shali waxaasan hor u maqlan baan maqlay ayuu dadka inta basla dhex marayeen runtii aad baan u bogaadinayaa waa barnaamij faa'iidadiisu ay camimtay dhammaan cid kasoo dhageysatay waxaan u mahad celinayaa si gaar ah walaalkii barnaamijka noo soo gudbinayay wariyaheena mucaad oo run ahaantii markii laga soo tago tayada barnaamijka waxa codmalidiisa iyo kartidiisa ay dadka inta badan wax ku fahmiyeen waxaan ilaahay ka rajeynaya inuu miisaankiisa u saaro waxaana idaacadda aan tale ku darsan lahaa in barnaamijta noocan ah lasoo badiyo waxay faa'iido u leedahay hooyooyinka gurijooga ah dadka iska shaqaysta ee dukaanleyda iyo dadka kale ee aan fursad u helaynin intay kitaab qaataan ay fadhiistaan kitaabkaas ay mutaalacaystaan aan fursad u helaynin oo fursad u heli kale laakiin inay intay sameecad ama erfon ama taleefon ay dhegta gashtaan kadibna iyagoo shaqadoodii howl maalmeedkoodii wata cilmigaasi dhegta ku qaadanaya hadhuuna naftoodii ku anfacaya heyrkoodina ku anfici kara marka waa barnaamij fariid ah yaana lagu kaabinin ama lagu goobin keliya siira nabawiya duruus mucibir keliya lagu koobin barnaamijyo kale oo sunantii iyo axaadi wixii un la dhihi karo dadkan faaid bay u tahay oo taariikh leh oo duruus kale leh in sidaasoo kalena loo soo badiyo waan barnaamijkan aad u bogaadinayo dhammaan idaacad waxaan leeyahay jazakum allahu khayr aljaza xalaqaadkii baxay bisha ramadaan labaatankii xalaqa haddaan wax ka dhaho siirada nebi moxamed sal allau alay wasalam in la dhegeensaa ama la akhriyo faa'iido weyn ay leedahay gaar ahaan mujtamacaadka jihaadiga ah iyo bulshada jihaadiga ah faa'iido weyn ayuu leedahay waxaan ku soo koobayaa un shan qodob muhiimad weyn ay leedahay waana juz ka mid ah taariikhda islaamka faa'iidada ugu weyn oo la dhihi karaa min acdam alfawaa'id siirada nebiga aan ka helayno ama xalaqaadkii baxay aan ka helna waxaa ugu weyn alfaa'ida altarbawiya tarbiyat nufuus ayaan ka helnay macnaha daruuriyatun lilafraadi waljamaacaat aljihaadiya qofka qaa'idka ah iyo hogaankeena macnaha wuxuu ka faa'iidaya dabdu shu'uuni wa tandiimu alumuur siirada nebiga macnaha qalbigay qofka xaqa ku sugtaa annaha tuhabitu alquluuba cala alxaq qofka iimaankiisayna siyaadisaa qofka mu'minkana waxay siisaa awood uu ku waajaho baadilka wuxuuna noolaanayaa wakhtigii nebi moxamed sal ly slam saxaabadii iyo jihaadkoodii iyo mujtamacoodii iyo noloshoodii ayuuna noolaanayaa faa'iidada kale aan ka helayno siirada nebiga waxaa waa icaadat alamal wa bathi alxamaasati fii nufuusi almuslimiin macnaha hididiidada iyo rajada muslimiinta in la soo celiyo muslimiintiina lagu dheliyo in ay u kacaan aljihaadu liacdaa illaah inay u kacaan bulshada wilaayaadka islaamiga waxay ka faa'iiday saan soo sheegayba quluubtay xaqa ku sugtaa saan dhahayba macnaha sugnaan iyo taxriid ayay ka qaadeen marka waxaan leeyahay waxaan walaalaha ka codsanayaa idaacadda islaamiga waxaan ka codsanayaa inay soo celceliyaan mar walba in laga hadlo siirada nebiga iyo saxaabadiisa in laga hadlo mar walba waa muhiim anagana khaas ahaan bulshada wilaayaadka muhiim ayay noo tahay xalaqaadkii baxana faa'iido weyn ayay ka faa'iidnay shantaas faa'iidahan kusoo koobay dhegeysi markay tahana macnaha qofku wax aan aqrin karin ayay faa'iido u tahay marka intaasaan kusoo koobaya jazakum allahu khayr alxamdu lilaahi alqaa'il laqad kaana fii qasasihim cibratu liuli albaab ma kaana xadiidan yuftara walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayh alla subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allahaasoo namakeniyey nicmooyinkiisa kala duwan bisha rabadaan waxaa baxay barnaamij lagu magacaabo asiira nabowiya barnaamijkaasuu tarkiisinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa iyo jawaanibtii intuu noolaa oo dhan uu la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii la ogyahay waa rasuul loo soo diray ummadda oo dhan kooda waxaan ku idhaahday jinniga iyo kooda insiga nebigaas markii lasoo diray waxaa loo soo diray waxaan ku idhaahday lihidaayat innaas ayaa loo soo diray marka waxaan rabnay inaan dul istaagno maa mafhuumu siira siira maxaa la yidhahdaa siira luuqa ahaan waxaa loo yaqaanaa adariiqa salaaxna waxaa la yidhahdaa tacriif badan ay leedahay laakiin tacriifka ugu dhow dadkana ay wada yaqaanaan ma udiifa ila nebiy sal ly salam min qowlin ow ficlin aw taqriirin ow sifatin kaas baa la yidhahdaa marka barnaamijka bishaan baxay bisha rabadaan baxay intiisa badan waxaad dhegaysanaysa shucuubta kala duwan oo waxaan kuri dunida ku nool bal faa'iidadiisa qof kastoo aana awoodin inuu kutubta mudaalaceeyo ama inuu xaadiro masaajidda iyo xalqaadka ayaa ka faa'iidaystay annaguna waxaa ka mid ahaan dadkii macnaha ka faa'idaystay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taariikhdu waa shay muhiim ah waana waxay ku taagan tahay ummad hadday taariikhdu dhunto ummaddaasna way dhuntay marka ayadoo halkaas laga ambaqaadayo waxaan idaacadda uga mahad celinayaa barnaamijkii ahmiyadda weyn lahaa ee asiira nabawiya duruusun oo cibar barnaamijkaasi ay dadka ay ka faa'iideen dadku waa labo dadna waa dad siiradii akhristay oo kutubta ka akhristay dadkaas markii la fiirsho waxay ka faa'idi karaan awal kitaabka way akhristeen laakiin markaani waxay ka dhexelayaan barnaamijka duruusta casharada ay akhristeen ee cibirta ku jirta siirada nebi sal ly slam xa kale markii la fiiriyo ninkii caamiga ahaa ee kutubtaan aqoonin ummiga ahaa wuxuu ka faa'iidayaa isagana xaggan kale markii la fiiriyo wuxuu ka faa'iidayaa isagana in macnaha uu nebiga sal ly slam wuxuu ahaa iyo duruustiisii iyo nebiga sal ly slam waxyaabihii ku tilmaamnaa wuu awal kitaabka kaga soo dhexbixi lahaa ayadoo diyaarsan inuu helay kadibna uu ka faa'iiday hadhowtina uu dadkii kale asagana uu sii gaarsii kara macnaha marka barnaamijkaani waa barnaamij qiimo leh idaacaddana bahda iclaamkan waxaan aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaana insha allahu ka rajaynaynaa inay sannada soo socdaan ay insha allahu tacaala ay soo celceliyaan intaas ayaan kusoo gabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan allah subxana wa tacala ku mahadsan bishan ramadaan soo waafijiyey waxyaaba cajiibka bishan ramadaan si goona ilahi subxana taala noo soo waafijiy waxaa ka mid ahaa barnaamij oo looga hadlaya siira nebi maxamed sal allahu alih wasalam siira nebi sal slam duruusun wa cibar marka allah subxana watacaala ku mahadsanna soo waafajiyey waxaan u mahadcelinaynaa wariyaashii maxay ahaydo gacanka u geysteen maxay ahaydo waxaas lasoo fuliyo inta culimaa ku jirtay maxay ahaydo annagana si fiican ugu faydaysanay allah subxana watacaala ku mahadsan Ee, waxaan codsanaynaa in bil kasta noogu soo celiliya mar kasta maxay ahaydo noo daa'imo maadaama siiratu akramul eh, maxay ahaydo ashraful khalqa la idlaaq uu yahay siirada marka awalan allah u mahadcelinaynaa allihina soo waafajiyey inaan ka faa'iidaysano siirahanna soo waafajiyey allah u mahadcelinaynaa kadib ee, wariyaashii iyo culimmadii ee, gacan ka geystay u mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo maanta aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan oo naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى